agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye ayaa agab caafimaad kala wareegay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa ka qayb galay madasha agabkan lagu wareejinayay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan iyo mas-uuliyiinta xafiiska hargeysa ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o doctor maxamed cabdi xergeeye agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaa ka warbixiyey agabka lagu wareejiyey isagoo u mahad celiyay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o runtii sharaf bay noo tahay maanta inaan halkan hay-adda w h o kala wareegno agab iyo qalab caafimaad oo u badan mashiino iyo kombyuutaro iyo qaboojiyayaal ee loogu talagalay degmooyinka ee la doonaya in laga xidhib tiro maleriyada saad wada ogsantihiin kaneecadu waxay mareysaa stage aynu dooneyno inaynu nidhaahno waddankii waynu ka xidhibtirno waynu waynu ka saarnay markaa elimination stage wax la yidhaha bay somaliland ku jirtaa oo ah degmooyinka qaar in laga wado mashruuc la doonayo in aakhirka lagu eradicate garayo la yidhaha meesha waa lagaga saaray kaneecadii degmooyinkaas baa qalabkan loogu talagalay waxaanay wax weyn ka anfacaysaa sidii degmooyinkaasi hawsha ay ku jiraan eliminationka ah ama ciribtirka kaneecada ah ay halkii uga sii wadi lahaayeen runtii aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa hay-adda w h o oo si istaba jooga iminka muddooyinkii ugu dambeysay ugu wareejinaysay wasaaradda agab iyo dawooyin caafimaad runtiina dhowaanna aan filayno inay qalab caafimaad oo kale iyo agab caafimaad oo kale ay sidaas si lamida wasaaradda kusoo wareejiyaan waxaanay wax weyn ka taraysaa ee howlaha ay wasaaraddu waddo guud ahaan gaar ahaana mashruuca xakamaynta duumada ee somalilan aada iyo aad baad umahadsantihiin waan waan la wareegnay isla maantana iyo wiigan gudihiisana waxaa la geyn doonaa meelihii loogu talagalay si ay hawshoodii ugu bilaabaan si deg dega aada iyo aad baad umahadsantihiin